anigoo ku hadlay afka ardayda SS Khaatun waxaan doonaynaa imtixaan foogan ilaa foofora imtixaan isbishiyaal oo laba galaas doonimeyn marka waxaan ka codsanayaa wasiirka waxbarashada soomaaliya inuu imtixaankan noo keeno imtixaankaasaan ugelaynaa kaasaanu qaneeco ku qabnaa kaasaanu rajayaynaa inaan wax ka keeni karno waa nagu cadaalad daro in naloo diyaariyo imtixaamo luuqluuq madow ah iyo imtixaamo gaar ah labada odayaal halkan aan ku sugannahay waa magaalada laascaanood ee caasimadda dowladda SS Khaatun halkan iga dambaysa waxaa ku sugan ardayda sekantariyada ama fasalka afraad ee sanadkan u fadhiisanaysa imtixaanka shahaadiga ee fasalka koowaad ilaa afraad ee dugsiyada sare ardaydu saaka waxay cabasho ka muujiyeen go-aan ay sheegtay inay gaadhay wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka s s khaatumo kaasi oo ahaa inay ardaydu geli doonaan imtixaan qiimeyna oo ah labadii sano u dambeeyey for three or for four balse ardaydu waxay sheegeen in arrintaasi ka biyo diideen aysanna diyaar u ahay inay galaan imtixaan kala dhiman ayna diyaar u yihiin sidoo kale inay galaan imtixaanka ay gelayaan ardayda qaranka soomaaliyeed ee ku sugan dhammaan maamul goboleedyada dowladda federaalka ee soomaaliya ardaydu waxay sheegeen inay ku mateli doonaan imtixaankaasi dhammayska tiran aysan ceeb ku tahay inay galaan imtixaan kala dhiman ama loo qiimeeyey sida sanadka hore ay dhacday maadaama sanad dugsiyeed dhammaystiran oo waxbarasho ah oo afartii sane u dambeeyaba ay dhiganayeen ardayda oo arrimahaas ka hadlayna waxaa hadalladoodii ka mid ahaa waxaa naloo sheegay imtixaamada in lagu gelayo oo SSC loo qorsheeyey wasiirka iyaguna uu codsaday isagoo aan nagu matelin inuu codsaday laba sano oo form three iyo form four ah annagu ma garanayno wuxuu yidhi anoo buur arkaya maxaa babaci saaraya annagu ma garanayno wax annagoo ardayda soomaaliyeed wax wada quseeya oo dhextaal u ageli karayna wax annaga imtixaan gaara oo hubanti la'aana oo hadhow sixidiisa iyo sida loo soo diyaarinaya iyo jeekinkiisa iyo arrimihiisa oo dhani ay madmadow ku jiro annagu waxaan u galno garan mayno ardaydu waxay diyaar u tahay in ay gasho imtixaanka ardayda guud ee soomaaliyeed ay gelayso oo ay la gasho wixii yacniga ay ardaydaasi ka keensanayaanna ay ka keensadaan la tartamaan wax lagaga fadilaana ma jirto waa nagu gardarro waa nagu liidid waa nagu cadaalad darro in naloo diyaariyo imtixaamo luuqluuq madow ah iyo imtixaamo gaar ah intaa waxaan leeyahay wasiirka wasiir codsiga yagani waa kaayagii koowaad yaanu noqonin mid aad yacniga si maaragtay dhayala aad ku fiiriso waanu rajaynaynaa in codsigaynu kusoo gaadhay inaad nooga soo jawaabto wasiirka weliba wasaaradaha dadkii mudnaa haysta inay tahayna waa kuu qirsannahay wasiir ardadaadii baanu nahay kalsoonina waa kuu qabnaa codsigaasna inaad ajiibaysid baanu kuu rajaynaynaa codsigayagaasi waa sidaas fariinta qodobka saddexaad oo aan diraya waxa weeye madaxweyne firdhiyaan u diraya madaxweyne firdhiye waxaad u jirtaa danaha soomaaliyeed baad xamar u joogtaa gaar ahaan danaha s c u joogtaa annaga oo ah shacabkaagii ama s c ardaydoodii ku hadlaynaa afkii ardayda iskoolada waxaanu kaa codsanaynaa hawshaa inaad ka hawl gasho waxa koowaad inagu safarkaaga lasoo noqodkiisa aanu ka sugayno waa in imtixaamada ardayda soomaaliyeed gelayso aad noo keentid oo aanu la galno waad joogtaa xamar waa nasiib wanaag sidaasaanu ku leenahay wasaaraddeeda waxaanu leenahay allaalow eed la'aan idinkaa yacniga waxa kala yidhahdo annagoo annagu aan waxba xumaynayn idinkaa yacniga hawsha qarribay idinkaa innagoo aan xogna naga hayn xaalna naga hayn imtixaamo laba sano ah oo fangaraho annagu waxaad dadka kale nooga aad waxaad annagu liididda noogu dirteen aanaan garanay idinkaa noo dooray warka iyagu hadal nin badiyey baa la yidhi ma wada odhan nin yareeyeyna kama wada tegin marka wadkayo guntiga gabagabadu waxa weeye codsigaas wasaaraddan u gudbinaynaa firdhiyana waxaanu leenahay hawshaa ka howlgal oo ku hadlay afka ardayda SS Khaatun waxaan doonaynaa imtixaan foogan ilaa foofora imtixaan isbishiyaal oo laba galaas doonimeyn war go'aankaynu saameeyay inaan galno imtixaanka foogan ilaa foofora maanta ardadan halkan waxaa isugu timi codsi ay u dirayso wasaaradda waxbarashada soomaaliya iyo madaxweynaha iyaga axmed cabdiqaadir cali firdhiye codsigaasi waa cabasho aan u gudbinayno ciddeenay arrintani ku socoto codashadaas waxaa weeye in wasaaraddayadii khaatuma ay noo keentay in nagu tiri naguna amartay waxaad gelaysaa imtixaan lama sana ah annagoo taa doonayn waxaan doonaynaa annagu imtixaanka ardada soomaaliyeed ay gasho waxaan doonaynaa xaqa ardada soomaaliyeed hesho inaanu hello waxaan doonaynaa ardadaa soomaaliyeed ee xamar joogta inaanu la tartanno aan doonaynaa marka waxaan ka codsanayaa wasiirka waxbarashada soomaaliya inuu imtixaankan noo keeno imtixaankaasaan ugelaynaa kaasaanu qaneeco ku qabnaa kaasaanu rajayaynaa inaan wax ka keeni karno
waxaan ardaydiisa khaatumo waxaa codsanana inaan galno ardayda dhan imtixaamadii gelayaan oo loo diyaariyo imtixaanka soomaaliya marka wasiirka iyo firdhiya waxaa leenahay hawsha ka qayb galo imtixaanka anagu rabnaa ma rabno labada galaas anagu waxaan lada yacni la mid nahnay ardaydeena oo dhan waxaan rabnaa inaan galno imtixaanka one ilaa four taasaana noo wanaagsan ma rabno three ilaa four inaan galno sababtuna waxay tahay ma wanaagsana marka anagu mar kasta waxaan la midna la midnahnay ardaydeena soomaaliyeed